dhallinyaradani oo ku nool kaamamka barakacayaasha ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa markii hore ka shaqayn jiray dhismayaasha guryaha dhagaxa ah waxaana hadda soo wajahday shaqo la-aan baahsan kadib markii ay yaraadeen dhismayaasha guryaha waxa ay hadda noqdeen kuwo iska guri joog ah oo ku nool maadaama magaalada badi ay yaraadeen guryihii la dhisi jiray qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa ka waramaya sida ay u saameysay shaqa la-aanta baahsan ee haysata waxaan codsanayna in shaqo abuur noola sameeyo waxaan qabana ma lahataa xaafadda iska joognaa saanaan baagamuuda siinahay waxaan qabano aan ka shaqayno in noola sameeyo shaqo abuurtaas aan codsanayna shaqa waan ka shaqayn jirnay laakiin hadda magaaladaaba iska soomaay indhahayba isku haystaa shaqo waa shaqaysan jirnay sida faryaamadoo kale shaqa dhagaxaan ka shaqaysan jirnay hadda soo buudadii aan balahayn baan bala helayninba marka sidaasaan isaga joognaa xaafid xaafiddaa iska joognaa waxaan ka qabana malaan inaan shaqo abuur noola sameeyo codsanaynaa shaqooyinka aan qaban karno sida faryaamadoo kale sida sida mataqaanaaye shaqa dhagaxdii waxaas unbaa ka shaqaysan jirnaa hadda wax kaloon ka shaqaynaynaan dhaqaano malaan waxaan ka codsanaynaa inaan nala soo gargaaroon wax nala qabto sidaan doonayna noola sameeyeen shaqo abuur inaan noola sameeyeen ilaa hadda waxaan qabanno malaha sooma magaaladan ayadaaba iska abasi kaleba wax laga qabanaya ma jirto marka inaan shaqo abuur noola sameeyo ka codsanaynaa ayada shaqo abuur noola sameeyo noola soo dhaqsado waxaa codsanaya inaa inaa kaamka loo soo gargaaro oo wax weliba loo keenaa jeclaanaya shaqo abuur in noola sameeyo shaqada qaban karo faryaamo ahaato wax kasta ahaato faryaamo ahaato wax kasta ahaato waa qaban karnaa baagamuuto lay jirto xaafadda lay iskasoo joognaa shaqo kalena oo qabanaa xaafadda lay joognaa bas ayaantaa baagamuuto lay marka hore roonay inta badan dhallinyarada ku nool kaamamka ku yaala magaalada beledweyne ayaan helin fursadaha shaqo taasi oo keento in intooda badan ay noqdaan kuwo aan shaqaynin